إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد anas ibnu maalik waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi jaa'a waa yimi acraabiyu nin reer miyiga ayaa yimi oo fabaala wuxuu ku kaajay fii daa'ifati lmasjidi yacni markaa dacalkii masaajidka ayuu ku kaajay oo fazajarahu nnaasu markaasaa dadku ka reebeen oo u diideen fanahaahum nabiyu sala allahu alayhi wasalama markaasaa nebiguna ka nahiyey oo u yihi daaya markaysa waxan markaa ninka riwaaya saxiixa waxaa ku soo aroortay laa tuzrimuuhu ha ku goynina kaadi ay laa taqطacu calayhi bawlah kaadidiisa ha ku jarina falamaa qadaa bawlahu markuu kaadidiisii dhammaystay amara nabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu amray bidanuubin min maa bidanuubin wadaan buuxda ayuu amray oo min maa'in markaa biyo ah ayuu markaa amray oo fa uhriiqa calayhi markaasaa lagu daadiyey meeshii uu ku kaajay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan oo saxiixoo bukhaari iyo muslim markaa ay labaduba soo saareen sixana taasi ay ugu filan tahay culammaduna aynay markaa xadiidkan ku bushinin bukhaari iyo muslim aynay markaa ku bushinin duruq kalena markaa leh waxaa ku soo arooray nin acraabiyo reer miyi inuu waxa weeye markaa masaajidkii meel ka mida inuu ku kaajay oo waxaa la yidhi caadada carbeed baa waxay ahayd saxare hadduu wuxuu yahay waa lala fogaadaa laakiin kaadi hadduu yahay waxba lalama fogaado caado carbeed baa caynka iska ahay suuliya iyo waxyaalaha noocaasina waxba markaa waxa weeye waa yaraayeen oo waxay iska ahaayeen wax naadira ayay carabta ku ahaayeen markaa ninkii isagoo caadadaa iskaga soconaya ayuu masaajidkii dacal ka midu ku gaajay markaasaa dadkii waxa weeye u diideen riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan dadkiibaa waxay dooneen inay markaysaga ku kacaan arrinkay samaynayaan waa maxay dadku waa taqyiirulmunkar man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih xadiidkii saxiixa saasaa ku soo aroortay marka waa tagyiirulmunkar bay doonayaan inay sameeyaan laakiin maadaama kaadida uu ninku ku kaajayo inkaarka ay ku inkirayaan yacni markaa mafsado mooyaane maslaxa aynay dhalaynin ama mafsadada ka dhalanaysa maslaxada ka tartiibsamaysa ay ka fara badan tahay oo mafsadadu tiro badan tahay nebigu sala allahu alayh wasalam nahyigoodii laftiisii ay u diidayeen ayuu ka nahyey oo waxaabuu ka reebay inay ka reebaan oo u diidaan inuu masaajidka ku kaajo waayo inkaarkoodii laftiisaa wuxuu noqonayaa munkar oo munkarka marka la bedelayo oo la khayirayo o la doorinayo afar xaal baa ka suuragala way culamadu yidhahdeen in munkarkii la khayiro oo la bedelo oo macruuf iyo khayr lagu bedelo waa kow in munkarkii la bedelo munkar kale oo ka yasiran oo isagii ka fudud oo shar sharkii ka fudud meeshii in la keeno waa laba in waxa weeye munkarkii la bedelo munkar kale oo la mida oo waxa weeye isagii shabbaha oo aan ka yarayn kana weynayn in lagu bedelo waa saddex in munkarkii la bedelo munkar kale oo ka weyn in lagu bedelo oo meeshii uu bedelayo munkar kale oo ka weyn laba xaalo culammadu waxay yidhahdeen waajib takyiirku weeye labada xaal waa maxay waa munkarkii marka la doorinayo oo macruuf meeshii iyo khayr bedelayo ama munkarkii marka la doorinayo oo la bedelayo oo meeshii waxa weeye munkar kale oo ka yasiran oo ka fudud uu meeshii markaa bedelayo labadaa xaal inkaarulmunkarku waxa uu yahay waajib weeye xaaladda markaa munkar kale oo la midii uu bedelayana waa mawduucu ijtihaad bay markaa yidhaahdeen sida ibnulqayim aljawsiyaba uu ku odhanaya iclaamulmuwaqiciinka ha yeeshee munkarkii marka la doorinayo ee la bedelayo ee munkar kale oo ka weyey meeshii uu imanayo oo fasaad ka badan baaba meeshii ka dhashay deelu darantii kuma dararine waaba kaga daray oo waxa weeye inkaarkii munkarka la bedelayey inuu munkarkii ku yaraado daayo oo munkar kale oo ka weyn baa ka dhalanaya xaalkaa inkaarku maba banaano waa muxaram bay culammadu yidhahdeen marka xaaladdan hadda xadiidku sheegaya waxay ahayd waa markii uu munkarkii munkar kale oo ka weyni meeshii soo bedelayo xaaladdaas waxay tahay inkaarku waa midaan bannaanayn xadiidkana markaa masaaisha u daliilka ah masaaisha uu daliilka yahay ayuu ka mid yahay oo waayo mafaasid fara badan baa ka dhalan kari lahayd mafaasida ka dhalan kari lahayd waxaa ka mid a ninku hadda markaa mawdic keliya ama meel keliya masaajidka kaga gaajo haddii waxa weeye lagu kaco oo ninkii waxa weeye markaa la eryado waxaa dhici karta masaajidkii marna dacalkaa inuu kaadidii la tago iyadoo ka daadanaysa marna dacalka kale la tago halkay wadaan keliya ku fillayd toban wadaanood inayna ku fillaan baa laga yaabaa waa mid mid kale waxaa laga yaabaa ninku kaadidii inuu isku xidho oo dabeedna darar yani iyo dhibaato xagga caafimaadkiisa ay u keensata ayaa suuragala waa laba waxaa kaleoo ka suuragala ninkuku inuu cadhoodaba oo ninkaa kaskiisiiyo aqoontiisu ay siisay masaajidka ku kaadi waa nin aan sankiisa cidiba qaban jirin maadaama caynkaas yada ay tahay war meeshan lagugu cashuuraya waa maxay inuu yidhaahdo waxa weeye diintaba ka ridoobo milladaba ka baxo oo yidhahdo diinta inaba waa idinka tagna baa suuragal ah mafaasida noocaasi maadaama ay suuragal tahay oo dhibaatada ka imanaysa iyo mafsadada ka imanaysa ay ka fara badan tahay yacni maslaxada ku jirta inkaarkaa la inkirayo waajibku wuxuu yahay inaan la inkirinee la daayo ninku kaadi dhammaysto kaadidiisa markuu dhammaysto dabadeed in waxa weeye masaajidkana in markaa la hagaajiyo oo markaa la nadiifiyo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam maslaxadii iyo yani markaa waxa weeye maslaxadii inuu xasiliyo iyo mafsadadii inuu daafaco labadaba waa kulmiyey ninkiina kaadidii kuma goyin masaajidkiina markaysaga waxa najaasadii uma dayne wuxuu yihi wadaan biyaa soo qaado ku shuba waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanaya in waxa weeye wadaan biyaa shubitaanka lagu shubaa inay waxa weeye daahirinayso yani markaa kaadidii lagu kaajay meesha inay daahirinayso taasna waxaa laga qaadanaya ay ku tusinaysaa in waxa weeye lama odhan qollatayn un markaysagaa ku shuba lama odhan qollatayn baa daahirinaya ee waxaa la yidhi wadaan ku shuba marka halkaas mas'alada noocaasa in waxa weeye najaasada iyo biyuhu hadday kulmaan oo qollatayn ay ka yar yihiin in waxa weeye haddii aynay tagayurin oo aynay isbedelin inaynay markaa waxa weeye nijaasoobaynin biyahaas haddaan saddexdii mid isbedelin ama midabka ama dhadhanka ama urtu haddaan mid isbedelin nijaasadii aynay doorin inaynay nijaasoobaynin sidaas iyadaa ayaa xadiidkan laftiisa laga daliishaday ha yeeshee qolada shaaficiyadu waxay kaga jawaabtay biyaha waaridi ahaay oo najaasada mawruudu calayhi ahaa waaridka iyo mawruudkuna farqibaa udhexeeya wax daliiloo mas'alada ay u sheegeenna yacni markaa may sheegin sidaas aawadeed waxay tilmaamayaan in waxa weeye markaa najaasadu inay hoosayso biyuhu kor kaga yimaadaan iyo marka waxa weeye biyuhu inay hooseeyaan oo najaasadu korka ay kaga timaado farqaa udhexeeyo hadday markaa waxa weeye biyuhu korka kaga yimaadaan yani waxay noqonayaan marka waxa weeye daahir bay noqonayaan oo waxa weeye maradii iyo wixii lagu maydhayaba daahir bay noqonaysa haddii waxa weeye ay markaa najaasadu ay korka kaga timaado biyahana waxay noqonaysaa inay biyihii markaysa waxa markaa noqdaan yani markaa inay noqdaan markaysaga waxa biyihiiba nijaas ay noqdaan tusaalihiisu waxay ahaatay sixi baad biyo ku shubtay mara nijaasale baad soo qaatay waxay leeyihiin shaaficiyadu haddii marada aad sidaa biyaha u geliso biyahaasi waa nijaas oo waayo najaasadaa korka kaga timi biyaha mawruudu calayhi ah oo lagu soo arooray haddii laakiin waxa weeye maradii aad sidaa u qabato biyihii korka kaga soo shubto sixina haddaad doonto hoos dhigo maradii daahir bay noqonaysaa waa ta kale ee markaa biyihii daahiriyey lafteedu iyaga laftoodu waa daahir oo halkan markaa biyahan hoosaa nijaaso a maaha ama meeshay ku daateen baa nijaaso a maaha yani markaa iyaga laftooda waxa weeye waa daahir bay leeyihin marka waxa weeye tafriiqa mas'alada noocaasa ay kala farqinayaanoo wax daliila ma laha aadna waxa ugu nuxnuxsaday mas'alada noocaasa yani ibnulqayim aljawziya ayaa tahdiibu sunanka markaysaga aad iyo aad ugu nuxnuxsaday ha loo raajaco tawdiixul axkaamka laftiisu waa bayaaminaya mas'alada markaysaga waa tilmaamaya horena waxaynu usoo sheegnay markaysaga mafhuumka xadiidka markaysaga inuu waxa weeye qaadashada la qaadanayo inuu nadar ku sugan yahay oo mantuuqyo uu khilaafsan yahay baa jira mafhuumku iyo mantuuqana mantuuqa xoog badan oo waxa weeye haddii markaa mantuuq iyo mafhuumku ay iscaaridaan yani waxa weeye oo la kulmin kari waayo mantuuqa xoog badan oo markaysaga la qaadanaya oo la arjaxaya oo mafhuumka waqtiyada qaarkood aan la qaadan baa jirta laakiin mantuuqa mar walba waa la qaata masaa-isha xadiidka lagala baxayo waxaa ka mid a in ruuxa jaahilka wax la barayo markaysaga in loo dhimirsanaado ayaa markaa waxa weeye ka mid a waxaa kale oo ka mid a ruuxa markaysaga jaahilka ah ee aan wax markaa waxa weeye shareecada xukunkeedii aan garanayn hadduu dembi ama ku dhaco iyo wax la mida inaan la ciqaabaynin oo jahliga loogu cudur daarayo laakiin lagu tambiihinayo lagu baraarujinayo shaygan uu la yimi markaysaga inuu yahay shay aan markaa fiicnayn inuu markaa sidaas yadaa u yahay waxaa kale oo ku sugan masaajida in la ixtiraamo oo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidka waxa uu yidhi riwaayo markaysa waxaan markaa ka mida siday sheegayso إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر مساجدني أما هبونا شيء مركا كاذدا مركا كمدا أما قرن كمدا وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن إلهي حسكي سي قرآن إلا أخريا ومركا يسرح مركا مساجد أي أصبناتي مركا وحوالي نمشي وحكيابي شرميقها أخلاق النبي يا طبيعتي سيدي ونكسنتها dabadeedna markaysa waxa markaa dadkii kale waa iska dhaafay oo wuxuu yidhi allahuma arxamnii warxam muxamada walaa tarxam macanaa axada ilaahay ow anigiiyo muxamed noo naxariiso oo ruux kale ha noola naxariisan marka waxa weeye cid kalaad noola naxariisata anigiyo muxamed ilaahu yaanu jirin nebigu sala allahu alayhi wasalam laqad xajarta waasican buu ku yidhi wax ballaadhnaa ayaad markaysa waxa markaa cidhiidhiday oo naxariista ilaahay dee waa ballaadhan tahay waxaad doontay inaad cidhiidhido oo dee inagoo keliyaad inugu koobto dhibirsanaanta uu dhibirsan yahay nebigu sala allahu alayhi wasalam ayaa taa lafteedu markaysa waxa markaa ay ku tusinaysa waxaa kaloo markaa xadiidka ku sugan dhulka markaa daahirista la daahirinayo markaa inuu biyo ku daahir noqdo talow waxaan biyo ahayn dhulku ma ku daahir noqon karaa culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen wuxuu ku daahir noqon karaa yacni qoraxda iyo waxyaalaha noocaasi waa daahir yeelayaan dhulka laftooda oo waxa weeye istixaaladu waxyaalaha markaysa waxa najaasadu markaysaga ay ku baaba'day ka mid tahay istixaala wax leeyahay istixaala waa maxay najaasadii baa baaba'da oo wax kale isu rogtay marka waxa weeye saxaradii oo kale dee hadday ciid iska noqoto oo baaba'do cayn iyo raad iyo ur iyo waxba aan loo arkaynin dee waxay noqonaysaa markaysagaa dhulkiiyo meeshii ay ku sugnayd waa najaasadii unbay tahay markaysagaa la odhan maayo oo waxaa la odhanayaa markaysagaa istixaala daahira waxay isu bedeshay markaysaga wax daahira bay markaysaga isu bedeshay ayaa la odhanaya shayga markaa najaasadina inuu markaysa waxaa ku daahir noqdo istixaalo waa surowdaa oo waayo waxyaalaha najaasadii maxay ku nijaasoobeen dee wax fara badan istixaalay ku nijaasoobeen biyihii iyo marka waxaweye raashinkii aynu cunaynay daahir bay ahaayeen laakiin markay isbedeleen ee saxara iyo kaadi noqdeen nijaasay noqdeen dee hadhowna hadday ile markii horeba istixaalay ku najaaso noqdeen ee daahirba asalkoodu ka soo jeedaaye haddii ay isbedelaan oo markaysaga isu bedelaan markaa daahir oo ay markaa cayntoodii iyo raadkoodii iyo muuqoodii iyo dhadhankoodii iyo midabkoodii intaba u isbedelo oo marka waxa weeye wax raada aan loo arkaynin laa yuraa lahu caynun walaa athar xaalka noocaasa markaysaga waxaa to daahir buu isu bedelay saas aawadee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dhulku waxa kale uu ku daahir noqon karaa yani istixaaladuu ku daahir noqon karaa yani markaysaga qalaylka uu qalalo iyo isbedelka uu isbedelo ee qoraxda iyo waxyaalaha noocaasi iyo markaa dabayluhu ay bedelaan waxa kaloo ku sugan haddii biyo lagu daahirinayo inaan waxba la shardinayn markaysaga dhulkii in la qodo iyo wax lamida inaynay shardi ahayn oo nebiga marka waxa weeye lama sheegin waxa weeye dhulkii markaa inuu yidhi qoda iyo wax lamida markaysaga waxa markaa lama sheegin inuu caynkaa yidhi culamada qaar baa waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaaraya inuu waxa weeye dhulka masaajidku inuu jilicsanaa oo dhulka masaajidku ma sii dhisanayn ciid buu ahaa marka waxa weeye inuu waxa weeye yani dhulku uu jilicsanaa baa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen riwaayaat waa la soo wariyey tilmaamaya markaysagaa inuu yidhi ciidda qoda oo markaysagaa dabeedna inta markaysagaa qoyan dabadda kusoo daadiya laakiin riwaayaatkaasi waa daciif waxba kama ansixin qaala jaa acraabiyun markaa nin reer miyaa yimi oo fabaala wuxuu ku kaajay fii daa'ifati lmasjidi qayb markaa masaajidka ka mida dacal masaajidka ka mida fazajarahu nnaasu dadkiibaa markaysagaa ka nahiyey oo ka reebay fanahaahum annabiyu sala allahu alayhi wasalam markaasaa nebigu ka nahiyey zajrigii ay ka reebayeen buu ka reebay falamaa qadaa bowlahu markuu kaadidiisii dhammaystay amara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu amray bidanuubin yani markaa wadaan buu amray buuxda oo min maain biyo ah oo fa uhriiqa calayhi yani in lagu daadiyuu amro fa uhriiqa markaasaa lagu daadiyey calayhi markaysa waxaan markaa mawdicii korkiisa ama markaysa waxaan markaa kaadidii korkeeda ay cala albawli muttafaqun calayhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam uxillat lana maytatani wadamaa ibnu cumar waxaa laga soo wariyay ilahay isagii aabihiiba raalliha ka noqday inuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi waxaana loo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig fa ama almaytataani labada markaa bakti miya faljaraadu waa ayaxa iyo walxuutu kalluunka weeye wa ama addamaani labada dhiig miya fatixaaru yani waa beeryarada iyo walkabidu beerka weeye tixaal calaa wasni kitaab iyo walkabidu calaa wasni katif akrajahu axmedu baa soo saaray wabnu maajah wa fiihi dacfun xadiidka dacfi baa ku sugan wuxuu dacfi ku sugan yahay xadiidka marfuuca ah oo nebiga si sariixa loogu rafcinayo amaa xadiidku marka isagaoo mawquuf ah oo ibnu cumar uu mawquuf ku yahay waxaa sheegay culamo badan baa sheegay markaa inuu sanadkiisu saxiix yahay shuraxda kitaabka sharaxdayna sidaas in leeg waxay sheegeen xadiidku markaa inuu saxiix yahay ayay sheegeen waxaana saxiixiyey daara qudni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo ibnu qayim wakadalik waxa kale oo saxiixiyey yani markaa sancaani laftiisu waa saxiixinay marka xadiidku waxa weeye isaga oo mawquuf ah ayuu saxiixulisnaad yahay oo sanadkiisu saxiix yahay ee riwaayada marka waxa weeye marfuucada lafteeda inkastoo bukhaari iyo markaa culamo kale ay daciifiyeen iyo imaam axmedna uu yidhi waa xadiis munkara bimacnaa rafciga munkara markaa saasoo kale uu yidhi haddana waxa weeye culamada qaar baa waxay dooneen xadiidka marka inay quweeyaan isagoo marfuuca waxaana ka mid a culamada doonay xadiidka inay quweeyaan isagoo marfuuca turkumani waxa uu doonay markaa sunanulbayhaqi oo kale markaisaga waa tacqiibiyeyoo tacqiibbuu sunanulkubraha markaisaga ku sameeyey aljawharunaqiga yani xaashiyada hoosta maraysa oo waxa uu tilmaamay marka waxa weeye ziyaada min asiqa inay noqon karto oo bayhaqi baa wuxuu tilmaamay cabdillaahi ibnu zayd ibnu aslam inuu marka waxa weeye inuu daciif yahay oo culamada badankood u daciifiyeen inkastoo waxa weeye inkastoo imaam axmed iyo cali ibnu madini ay markaa tawsiiqin jireen marka cabdullaahi ibnu zayd ibnu aslam xadiidkana isagoo marfuuca awlaadda markaa zayd ibnu aslam hadday cabdilaahi tahay iyo hadday cabdiraxmaan tahay iyo hadday mid kale tahay saddexdaa soo wariyey saddexduba ay ducafo yihiin ayaa isagoo marfuuca soo wariyey marka waxa weeye cabdillaahi ibnu zayd baa marka cali ibnu madiina iyo axmed ibnu xambal ay markaa quweyn jireen marka walaaladiina sidaa waa la soo wariyeen isagoo markaa marfuuca laakiin sida saxiixi waxa weeye waa sida hore oo inuu xadiisku mawquuf yahay weeyaan baa bayhaqiyi markaasaa turkumaani ka daba qaato oo wuxuu yidhi hadduu marka waxa weeye imaam axmed iyo cali ibnu madiini hadday tawsiiqiyeen maxay u noqon waayaa xadiiskiisu markaa ziyaada min asiqa maqbuula weliba marka iyadoo labadii markaa walaaladiin ay ku waafaqeen jawaabtu waxay tahay markaysaa markaa waxa weeye dacfi baa ninka ku sugan oo markaysagaa siqa toosa ma aha waxaanay tahay markaysagaa tawsiiqa iyo tadciifku hadduu iskhilaafo waxaa markaa la sameeyaa aljarxu lmufasir muqadam cala tawsiiq baa la yidhahda cala tacdiil jarxiga fasiran ee sababtiisa la caddeeyey waa laga hormarinayaa yani markaa tacdiilka ama ku cadaalad xukminta yani markaa waxa weeye waa laga hormarinaya oo waayo markaa jarxiga fasiran ee sababtiisa la caddeeyey waxa uu tilmaamaya oo uu caddaynaya in waxa weeye ziyaadatu cilmin buu sheegaya hadduu nin yidhahdo ninkaa wanaag baan ku ogaayo waa nin wanaagsan uu nin kale yidhaahdo maya ninka xaalkiisa hore kama hoose kama warhayside waa nin kha'ina weeye waxay waxaasuu sameeyey dee iyamaa la qaadanaya dee ninkaa cilmiga siyaadadaa sheegtay baa markaisaga la qaadanaya warkiisa la hormarinay hadduu nin yidhahdo ninkaasi waasiqo oo markaysaga waxaan markaa waxa weeye waxbuu dabtiyaa oo mid kale yidhaahdo may axaadiis badan oo uu ku khata'ay oo uu ku gafay oo xafidi waayey baanu markaysaga waxaan markaa haynaa haddii caynkaa la yidhaahdo jarxiga fasiran ee sababtiisa la caddeeyaa la hormarinaya marka halkana waa sidii waxaana laleeyahay markaysa waxaan markaa rafciga u rafcinaya waa wahmi oo nakaara ku sugan baa markaysagaa laleeyahay munkarkana wax kale laguma markaa quweeyo marka sidaas aawadeed ayay waxba isu tari waayeen awlaadda markaysa waxaan markaa zayd ibnu aslam saddexduba waafiqista isku waafaqeen rafcigeed waxaa kaloo ka mid a culammada doonay xadiidka inay quweeyeen isagoo marfuuca yani markaa taqiyadiin markaa ibnu daqiiq alciid ayaa isaguna ka mid a laakiin culammada markaysaga muxadisiinta badankoodu waxay mareen xadiisku isagoo marfuuca inuu daciif yahay ee mawquuf buu saxiix ku yahay mawquuf saxiixa ku ahaadee xujuu sidii ku yahayoo waa la daliishanayaayo waa la xujaysanayaa sababtuna waxay tahay waa mawquufun lafdan marfuucun xukman oo xagga lafdiga ayuu mawquuf ka yaho hadalka uxillat lanaa maytataani wa damaan ibnu cumar baa yidhi laakiin cidda wax xalaalaynaysaa wa ayo cidda wax xaaraantinimaynaysaana wa ayo dee waa shaarica ilaah iyo rasuulkiisa cidaan ahayn maaha marka sidaas aawadeed waxaa lagu xambaaraya inuu rasuulku xalaaleeyey baa lagu xambaaraya sidaas aawadeed buu xadiisku xujo ku noqday waxaanu la mid yahay ka'annaba inuu nebigu ku hadlayo kaluu la mid yahay mar hadduu ibnu cumar yidhi waa naloo xalaaleeyey cidda xalaalayaysa cid kale ma ahe waa nebiga uun sala allahu calayhi wasalam sidaas aawadeed xadiisku waa xujo oo waa la daliishanayaa waxaanu daliil u yahay laba bakti labaduba inay xalaal yihiin daliil buu u yahay labadaa bakti waxa weeye waa ayaxa iyo kalluunka ayaxa iyo kalluunku marka xadiiskan oo keliya maaha adilo kalena waa leeyihiin oo adilada kale u daliilkaa waxaa ka mid a yani ghazawnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam sabca ghazawaatin na'kulu jaraada saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen xadiiskan saxiixa ku jira toddoba markaa dagaal ama duulaan baanu rasuulka la gallay toddobadaa duulaanba ayaxaanu cunayna oo noo raashin ahaa آه مركا حديث كان لفتيس أي حائل لعنه أي دليل يحب فرقنا مكة لها كيفية الله عنيا سي الله سيدو كل من أي فرق مكة لها oo waxa weeye markaysa waxaan markaa wax lagu dhufaya lug la gooya la kala gooya qoorta la jariya yacni markaa waxa weeye isi iskii isaga dhimaya farqi ma kala laha kalluunka laftiisu markaysa waxaan markaa adilo kalu leeyahy uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamu yacni waxaa laydin xalaaleeyey ugaadhii badda iyo wa طacaamuhu cuntadiisiibaa markaysaga cuntadii baddaa laydin xalaaleeyey cuntada baddu waa maxay ugaadha baddu waxaa laga tilmaamaya waa tii laga soo ugaarsadee lagala soo baxay taa la garay waxa weeye acaamkiisana waxaa looga jeedaa waa wixii markaa badda ku dhintay ee markaysaga xoon xayawaanaatulbaxri ka mid a yacni noolayaasha badda wixii ka mid a badda ku dhex dhinta ayaa looga jeedaa markaysaga acaamkiisa oo waxa weeye waxaad heshay uun kalluun markaysaga baktiyo badda kor sabaynayo waad iska qaadan kartaa waad iska cuni kartaa waad iska qaadan kartaa waad iska cuni kartaa culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxa marka uu yani markaa ku gaar yahay xalaalayntan la xalaaleeyey waa wixii markaysa waxaan markaa baddu ama ay soo tufto oo keliya ayuu markaysa waxaan markaa ku gaar yahay ama markaysaga lagala soo baxo ama wixii badda iska kor safayn sabaynaya ee daafiga la yidhahda isagu xalaal ma aha xadiis baana saa lagu soo wariyey xadiisu jaabir waana xadiis daciifa bale nawowi waxa uu yidhi muxadisiintu waxay isku waafaqeen xadiiskaasi inuu daciif yahay bay isku waafaqeen xadiiska odhanaya waxa weeye badda waxa kor sabaynaya baktiga ah ee kalluunka badda ee markaa baktigeedu kor sabaynaya ha cunina laakiin waxaa kala soo baxdaan ama baddu ay soo tufto iyaga cuna xadiiskaasi waa daciif ona waxa uu ittafaqa almuxadisuun cala tadciifi muxadisiintu waxay isku waafaqeen xadiiskaasi inuu daciif yahay sidaas aawadeed xadiiskaa la qaadan maayo culamada qaar baa doonay inay qaataan oo markaysa waxa markaa xoogaha ay isku quwayaan sida shanqidii oo kale horena waa inuu soo ishaaraan filaya laakiin waxa weeye waa daciif oo waxa weeye markaysagaa lama qaadanayo culamada muxadisiinta badankooduna waa daciifiye labada dhiigee la xalaaleeyey waa laba dhiigoo fadhiya oo labada dhiigee fadhiya waxa weeye waa beerka iyo beeryarada beerka iyo beeryarada labaduba waa xalaal waana dhiig fadhiya marka waxa weeye wuxuu qaydayaa yacni dhiigga marka aayaadka loo laynoo sheega lagu xaaraantinimeeyey waa dhiigga markaysa waxaan markaa soconaya waana qur-aankana waa lagu sheegay قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يعني وحوية dhiigu inuu yahay ka soconaya ka la xaaraantinimay markaa ka fadhiya isagu waxa weeye ma aha xaaraan ma aha isagu waa xalaal oo waa bannaan oo ka waran dhiiggii marka isagaa soconaya haddii la fadhiisiyo oo sida beerka loo fadhiisiyo ma la cuni karaa markaa qulisa illa waa dhiig fadhiye xeelad baa ku sugan taxayul wax marka isagaa xaaraan markaa xeelad lagu banaysanayaana yani ma banaana sidaas aawadeed marka isagaa xaaladaasna marka isagaa ma banaana in la yidhaahdo dhiiggii soconayay ayaan intaan fadhiisiyo oo beer oo kale ka dhigo ayaan dabadeedna marka isagaa cunayaa yani in sidaa la yidhaahdaa lafteeduna ma banaana kabid waxaa loo dabdin karaa yani bikasri lba iyo waxa weeye sukuunkeeda oo la khafiifiyo iyo kaafka oo la hoos dhigo qaacida luqawiya ayaana markaysaga waxaa jirta oo nawowi halka yani nawowi uu baraarujiyey majmuuca sharxulmuhadabka uu ku baraarujiyey oo waxa uu yidhi واعلم أن كل ما كان على فعيل سيدا كبيد وكلا مفتوح الأول مكسور الثاني جاز إسكان الثاني مع فتح أوله وكسر فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وورق وكتف وكتف وكتف وورق وورق وورق وأشباهه فإن كان الحرف الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة المذكورة والرابع بكسر أوله وثانيه يعني وح... كفخذ وفخذ وف... وفخذ وفخذ المجموع شرح المهذب مجلد كقوات تطح بقول يكوب يطبن الطبعة الوحيدة الكاملة مركا على كل حال وحكا الصوى وزنك كبيد كيمي يكتف يورد سدح وشاق بنا ما أشوفه صوى مرتبا إنا تفعل كوكينتو يا إنا تفعل كوكينتو يا إنا تفعل كوكينتو ولما وحاو ديراد ليهي هدي حرف كعينك عين الكلمة أهي وحرف حلقية هي وها iyo hamzo ama cayn iyo xa ama qayn iyo kha hadduu lixdaa xaraf mid ka mida markaysa waxaan caynul kelima ama markaa laamul kelima uu yahay xarafka labaad ee asliga ee kelmadda ama xarafka saddexaad ee asliga ee kelmadda hadday kelmaddu thulaati tahay wuxuu dheeraad leeyahay saddexda wejihi hore waa ku bannaan tahay waxa kaloo ku bannaan ficil in lagu keenaana waa bannaan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان لبدي لبا مركا بختية لبدي بأن لو حلالي فأما الميتتان لبا مركا يتقى بختمية فالجراد وأي حي والحوت مركا وكلونك وأما الدمان لبا مركا يتوحى المركا ديقمية فالطحال وبير والكبد وبير أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف حديث الرابع عشر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه أبي هريرة وحلقة سور إلى رأى كان نقدين ولي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحويلي هدو مركا دقسبه كدعه في شراب أحدكم مدكين وحوي وحو عبايه hadduu ku dhaco falyaqmisuu ha quusiyo ha quusiyo ha dhex geliyo uma liyanzicu dabeedna ha ka siibo fa ina fii axadi janaaxayhi daa'an sababtuna waxay tahay labadiisa garab mid waxa ku sugan cudur baa ku sugan iyo jeermis wa fi laakhari shifaa'an ka kalena waxa ku sugan dawa ayaa ku sugan dawo akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey wa abu daawuud abu daawuudna waa soo wariyey وزاد وحو أبو داود كرديي وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وإنه مركا يعني ذبابكو أما دخصبه يتقي ومركا يعني إلى لنيا وإسكو إلى لنيا بجناحه يعني قرب كيسو إسكو إلى لنيا الذي كاسو فيه الداء يعني مركا عذرك كسغيه بمعنى وحوية شراب كان هدي أي كسغنتها كل إيا وحياله إسليه وكل بيان wuxuu difaac isaga dhigayaa oo iska horumarinaya ama gaashaan isaga dhigayaa garabka uu ku sugan yahay yacni cudurku kaasuu gaashaan isaga dhigaya bimacnaa markuu sharaabkii ku dhaco wuxuu hormarinayaa oo marka uu gelinayaa sharaabkii garabkii markaa cudurku ku sugnaa si uu jeermiskii iyo cudurkii isaga reebo waxaana suurowday culamada qaarkood yidhaahdeen inuu cudurkan laftiisu isaga dhibaataynayo markaa sidaas aawadeed dhibaatadii inuu iska reebo inay suurtoobi karto inuu sidaa u yeelayo waxaa kale oo dhici karta inay tahay sida xadiidkaba laga fahmayo inay markaa tahay gaashaan oo kale inuu ka dhiganayo ziyaadada abu daawuud soo wariyey waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan waxaana taxsiiniyey nawowi waxaa kaloo taxsiiniyey dahabi siyaru aclaami nubala waxaa kaloo taxsiiniyey sanadkeeda albaani waxaanu sheegay in sanad kale markaa uu ku soo wariyey imaam axmed sanadkaas oo saxiixa sidaa waxa uu ku sheegay silsilatu axaadiisi asaxiixa nawowina wuxuu ku taxsiiniyey kitaabkiisa la yidhahdo khulaasat laxkaam xadiidkan waxa uu inoo tilmaamayaa duksigu hadduu ku dhaco yani markaa sharaabka iyo waxa la cabbaayo in la quusinayo waxaynay culammadu yidhaahdeen yani haddaanu sharaab ku dhicin waxa weeye wax la cunaayo uu ku dhacan iyagana waa saas si la-eg iyadana waa la quusinaya waayo maadaama cilladu tahay garabna cudur baa ku sugan garabna markaa dawa ku sugan markaa cudurkiibuu hormarinayaa oo wixii uu gelinayaa qofku uu haystay hadday sharaab tahay iyo hadday cunto tahay mid walba waxay markaa yacni ku jirtaa wanaaggu in waxa weeye dhibaatadiisa si laysaga daafaco in garabka kale ee dawadu ku sugan tahayna in la geliyo sidaas iyada ah ayay markaa ku sugan tahay xadiidkana marka masaa'il baa lagala baxaa masaa'isha lagala baxo waxaa ka mid ah in waxa weeye duqsigu inuu daahir yahay oo marka uu nool yahay iyo markuu dhinto labadaba marka isaga inuu daahir yahay ayaa lagala baxaa oo laga qaataa inaanu waxa weeye dhimashada lafteeda aanu ku nijaasoobayna waa laga qaataa sida looga qaadanayaana waxay tahay sharaabkii haddii la quusiyo ama wixii marka cuntadii haddii la quusiyo sharaabku waxaa dhici karta inuu kulul yahay marka waxaa dhici karta inuu ku dhinto ayaa laga yaabaa marka iyaday suuragal tahay inuu ku dhinto ayaa nebigu haddana wuxuu amray sala allahu alayh wasalam in la quusiyo ayuu marka amray marka waxa weeye haddii uu dhimashada uu ku nijaasoobayo waxaa ka dhalanaysaa in layna amray wax markaa qofkii markaa raashinkiisii iyo sharaabkiisii ay nijaaso u sababaya in la amray inuu ku sameeyo saas yadaabaa ka dhalanaysa taasina wax suuragala ma aha in la yidhaahdo iska nijaasee in la yidhaahdo oo dabeedna cab yacni markaa ma suurtoobi karto marka sidaas aawadeed inaanu dhimashada ku nijaasoobaynu nijaaso ku noqonaynin ayaa iyadana laga qaataa oo lagala baxaa xadiidka waxaa kale oo looga qiyaastaa maa laa nafsa lahu saa'ila wixii markaysagaa dhiig dareera aan lahayn yacni nafsa halkaa waxaa looga jeedaa dhiigga ayaa looga jeedaa xadiidna ma aha maa laa nafsa lahu saa'ila ee laakiin waxa weeye waa hadal fuqahadu marka ay yidhaahdaan laakiin kuwa xadiis ahaan u tiiriyey waxa weeye waa war aan saxiix ahayn oo waxa weeye waa markaysagaa nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam yani maa laa nafta lahu saa'ila wixii aan dhiig dareero lahayn muu odhan marka waxaa looga jeedaa wixii aan dhiig dareero lahayn sida waxa weeye shinnida yani markaa iyo waxyaalaha kale ee la midka ee xasharaadka ah ee dhiig dareeraya aan lahayn walow bardhiiga markaa haba yeeshaanbe iyaguna markaysa waxaan markaa inay daahir yihiin oo aynay dhimashada ku nijaasoobaynin ayaa laga qaadanaya afar shay markaysagaa dhimashada kuma nijaasoobaan yacni aadamigu dhimashada uu dhinto markaysagaa kuma nijaasoobo wakadalika waxa weeye yani markaa waxa weeye waxyaalaha xasharaadka aan dhiig dareero lahayna iyaguna dhimashada kuma nijaasoobaan wakadalik markaysagaa labadii markaa bakti aynu soo aragnay uxillat lana maytatani wadamaan labadaas markaysagaa baktina iyaguna markaysaga waxaa dhimashada kuma nijaasoobayaano iyaguna waa daahir iyaguna waa daahir marka waxa weeye waxa markaa lagala baxayaa oo markaa laga faa'iidaysanayaa oo kale yani mucjizo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaan la ogeyn inuu ka warramay oo waxa uu yidhi labada garab ee markaysa waxaa markaa ama labada baal ee duqsiga midna cudur baa ku jiro midna markaa dawa ayaa ku jirta dadka qaarkoodoo waxa weeye malaaxidada ka mid a amaba markaysa waxaan markaa waxa weeye jahaalada ka mid ah ayaa xadiiskan markaa inkiray oo diiday oo yidhi waxa weeye in la quusiyo jermiskii unbaa lasii siyaadinaya marka wax munaasiba ma aha in la yidhaahdo yani waxa weeye duqsigu markuu ku dhaco sharaabka iyo waxa la midka aha lasii quusiyo ma waxbaa loo tarayaa jermiskii unbaa lasii badinayaa saasoo kale markaa yidhaahdeen xadiiskana caqliguu ka hor imanayaa bay yidhaahdeen sidaas aawoodee waa been abuur oo nebigu sala allahu alayhi wasalam ma odhan ma odhan bay yidhahdeen warka noocaas ay sheegeenna waa war baatila markaa weeyaan oo caqligana wax ka hor imaada oo ka hor imanaya markaysagaa ma jiro waayo ilaahay markaysa waxaan markaa dee waa awoodaa in waxa weeye labada baal ee duqsiga midna inuu cudur markaa yani markaa uu ku markaa abuuro oo uu dhex dhigo midna waxa weeye inuu dawo dhigo taas yadaa waxa weeye waa mid markaysa waxaan markaa caqliga mumkin ku ah oo ku suuragal ah weeye sharciguna waa inoo sheegay mar hadday caqligana markaysagaa mumkin ku taho ku suuragal tahay yani sharciguna uu inoo sheegay waa in la rumeeyaa oo markaa la raacaa oo aan markaysa waxaan markaa la khilaafin ayuu markaa noqonaya mu'miniintana waxaa lagu yaqaanaa inay qaybka rumeeyaan marka haddiiba aynu garan weyno labada garab midna cudurku ugu sugan yahay midna dawadu ugu sugan tahay waajib waxaynagu ah inaynu sideeda u rumayno oo aynu u raacno waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay waxau ihi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa yani markaa hawo kuma hadlo hawo yani kuma hadlo waxa uu ku hadlayaa waa waxyi loo waxyooday sidaas aawadeed wax kastoo uu sheegaa xaq weeyaan in sidiisa loo qaataana waa waajib qaar kalea waxay yidhahdeen abu hurayra oo keliyaa soo wariyey taana wuxuu markaysaga hadalkaasna ay uga jeedaan tacni ay tacniyayaan oo durayaan abu hurayra oo ay leeyihiin waxaasoo axaadiisa siduu u qaybay marka ta noocaasina waa mid baatila nebiguna sala allahu alayhi wasalam abu hurayre waa u duceeyey wuxuu ugu duceeyey markaysaga xifdi ayuu ugu duceeyey ducadii nebigana sala allahu alayh wasalam waa la arkay oo waxa uu ahaa xaafidu saxaaba saxaabada markaysaga xaafidkoodii ayuu ahaa ama kii ugu xifdiga badnaa ayuu markaa ahaa marka sidaas aawadeed yani in la tacniya abu hurayre wax suuragala ma aha saxaabada markaysa waxaan markaa cid ka mida in la tacniyaba ma aha maxaad mooday markaysaga culammadii saxaabada iyo xufaadoodii oo abu hurayre ah tacniga la tacninayaana waa kasii xag jiraa oo waa kasii daran yahay waxaa kale oo raacda iyadoo aanu abu hurayra wax tacniya lahayn lamuu tafarudinoo keligii ma soo warin laakiin waxa weeye saxaabo kaloo la soo warisay ayaa jirta saxaabada kale la soo warisayna waxaa ka mid ah abu saciid alkhudri iyo anas ibnu maalik ayaa ka mid ah saxaabada kale la soo warisay marka sidaas aawadeed xadiiskani waxa uu yahay xadiis xujo ah culammaduna qabuul bay kula kulmeen oo waxa weeye waxa weeye talaqawhu bilqabuul qabuul ayay markaa kula kulmeen riwaayo kaleoo markaa muslim soo wariyey lafteedu waa jirtaa oo xadiidkan markaa ku saabsan laakiin lafdigan baanu markaysagaa la soo warin sidaas aawadeed ayuu markaa bukhaari yani ugu tiiriyey sheikhu waxaa kaleoo markaa waxa weeye ku sugan in waxa weeye sharaabkii aan la yska daadinaynin ee waxa weeye sharaabkii lagu intifaacayo waayo idaacatu lmaal baa ku sugan haddaad tidhaahdo markaysagaa ka duqsiigaga dhacay waan daadinayaa oo waxa weeye markaysaga anigu waxba markaysagaa ma cabayo dee waxa weeye maalkii inaad dayacayso o aada luminayso ayaa ku sugan wa kariha lakum qiila wa qaala yani wa kasrata asu'aali wa idaacat almaal ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam yani u yidhi waxaa kale oo ku sugan wixii dhibi ku sugan tahay daafaca la yska daafacayo dar'u lmafaasid dhibaatooyinka in la yska daafaco waayo shareecadu markaysagaa wax kasta oo maslaxa iyo khayr inugu jiro waa inoo sheegtay wax kasta oo dhibaata inoogu jirtana waa inooga digtay marka sidaas aawadeed taasna marka waxa weye iyadana waa ku sugan tahay oo xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo ayay markaa ka mid tahay dubaab waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga keenay dubba iyo aaba oo waa maxay dubba waa la eriyey oo fa aaba markaasuu soo noqday aaba waa noqday dubbana waa la eriyey bimacnaa waxa weeye markaa qurunka uu saaxiibka yahay darteed baa la iska eriyaya oo qofku waxa weeye inuu duqsi afka ka fuulo dee ma jecla waa iska markaa yani eryayaa duqsiga duqsigii markuu eriyo waa xarako badan yahay duqsigu aad buu u dhaqdhaqaaq badan yaho waa firinfircoon yahay sidaas aawadeed markaa sidii loo eriyey ku joogi maayo ee markiiba waa soo noqonaya oo haddana qofkii uu doonaya inuu dib markaa u fuulo ayuu markaa doonaya qolyaha waxa weeye markaa ibiga waxay markaa ogaadeen hadda jermis fara badan inuu ku sugan yahay bay ogaadeen laakiin waxa weeye markaa may ogaanin inuu garabka kale markaa uu ku sugan yahay dawa inay ku sugan tahay weli may ogaanin marka haddayba dhacdo inaynay weli ogaanin waxa ay markaa noqonaysaa xadiiska markaa yani inoo sheegay ee nebigu sala allahu alayh wasalam inooga warramay in sidiisa loo qaato oo loo rumeeyo oo loo raaco mu'miniintana waxaa lagu yaqaanaa qaybka inay rumeeyaan sidaas iyadaabaa markaysagaa waajib inagu ah oo markaa ina saaran yani markaa ayaa ina saaran laakiin gaala may ogaanin ama markaysaga cilmiga cusub laguma ogaanin ee ma qaadanayno markaysagaa sax ma aha waayo waxaa la yidhahdaa cadamu lcilmi laysa bicilmin ogaan la-aanta aynay markaa cidi wax ogaanin yani yani aqoon ma aha waa jahli waxaa jirta waayo aan la ogayn jermis inuu ku sugan yahay yani markaa duqsiga garabkiisa inuu markaa yani ku jiro jermis iyo waxa weeye cudur inuu ku sugan yahay wakti aan la ogayn baa jirtay marka waxa weeye sida aan markaaba loo ogayn ogaalka aan la ogayna aynay keensanaynin in xadiiska laga tago ayaa maantana ogaalka aan la ogayn in garabka kale dawa ku sugan tahay aynay keensanaynin xadiiska markaa in laga tago ee waxaa waajiba xadiiska in la qaato oo lagu camal falo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه hadduu markaysaga yani duqsigu ku dhaco fii sharaabi axadikum yani midkiin marka waxa weeye sharaabkiisa falyakmisuu ha quusiyo uma liyanzichu dabeedna markaysaga ha ka siibo fa ina fii axadi janaaxayhi daa'an waayo labadiisa garab mid waxa ku sugan cudur wa fi laakhari shifaa'an ka kalena waxa ku sugan dawo akhrajahu albukhaariyu bacdi baa markaysagaa tijaabiyey oo waxa weeye markaa duqsibay markaa ku rideen sharaab bay ku rideen markaasay waxay ku eegeen microscopekay ku eegeen markaasaa waxaa la arkay jermis aad u fara badan oo sharaabkii dhex yaacaya waa la quusiyey jermiskii baa indhimatay waa lagu eegay jermiskii bacdi baa dhintay waa lagu celiyey saddex goor markii lagu celiyey wax alla wixii jermisa ee sharaabka markaysagaa ku sugnaa dhammaantood waa la waayey markii microscopekii lagu eegay oo waxay noqotay markaysagaa inaan xabad yacni aynay ku harin marka waxa weeye taasna waxay ku tusinaysaa cilmiga cusub laftiisu in marka waxa weeye haddii markaa la tijaabiyo yacni la arkayo oo microscopeka lagu arkayo iyadoo markaysagaa jaraasiimtii ay dhimanayso iyadoo wax kale aan lagu samaynin ee mooyaane markaa la quusiyey oo keliya jermiski iyaday ku dhimanayaan ayaa taasna la arkay marka waxa weeye taasina waxay u tahay xadiiskii yacni marka arrin sii cadaynaya u tahay laakiin xataa haddaynay markaa la ogaanin xadiiska in waxa weeye sidaa loo sheegay haddii aynaan aqoonteenna inagoo ku ogaanin waxaa waajib inugu ah yani bisifatina muminiin in sideeda sidiisa aynu u rumayno u raacno waabu daawuud akhrajahu lbukhaariy baa soo wariyey waabu daawuudaa soo wariyey wadaada wuxuu kordhiyey wainahu yattaqi wuxuu markaa isku ilaaliyaa oo markaa gaashaan ka dhigtaa bijanaaxii garabkiisa alladii fiihi daa-u kaasoo uu cudurku ku sugan yahay ayuu markaa gaashaan ka dhigtaayo isku daafaca wa can abi waaqidin ilaysiyi رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أبي واقد ليس وحلق سوريي لا يرى لها كم قدين يريه نبي صلى الله عليه وسلم وحول ما قطع من البهيمة وحمر كان نفق حولها لقشرة وهي حية يضع النار فهو ميت كاس وحويها وحد كي وبقتئة أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey xadiidkana markaa waa taxsiiniyey tirmidi oo waxa weli waa xadiis xasan ah xadiidkuna waxa uu leeyahay duruq kale oo lagu soo wariyey ayuu markaa leeyahay haadana waxaa u bayaamiyey sheikhu alalbani raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa la yidhaahdo ghaayat lmaraamka ayuu markaysaga aad ugu bayaamiyey duruqda xadiidkana marka uu ku soo arooriyey waxaanu sheegay in culammada qaarkood ay yidhaahdeen mursal inuu yahay baa markaa sawaab ah oo sida daara qutni oo kale laakiin ariiqyada qaarkooda markaa la filayo inaanu daalacan ayuu soo arooriyey markaa sheikhu alalbani oo xaakim uu ku soo wariyey mustadraga yani ariiqaas markaysaga ah ariiqa waxa weeye cabdilcaziiz ibn cabdillaahi aluweysi qaala xadaana sulaymaan bnu bilaal can zayd bni aslam can caطaaءi bni yasaar can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama su'ila can jibaabi aslimati alibili waalyaasi alghanam qaala ma quطica min xayin fahuwa mayit qaala alxaakimu hada xadiisun صaxiixun cala sharطi shaykhayn wwaafaqahu dahabiyu wa qaala alalbaniyu alisnaadu صaxiix gaayat lmaraam safxadda saddex iyo afartan marka waxa weeye xadiiska ariiq markaa saxiixulisnaad ah oo sanadkiisu saxiix yahay culamo horena saxiixiyeen oo xaakim iyo dahabi ay ka mid yihiin sheikhulalbanina wuu yii sanadkiisu waa saxiix ayuu haayat lmaraamka markaa ku soo aroorinaya marka sidaas aawadeed xadiiskani waa xadiis markaa saxiixa weeye xukunkiisuna waxa uu yahay mid la isku waafaqsan yahay buu yahay oo ibnu taymiya waxa uu sheegay xukunka xadiidku inuu yahay muttafaqun calayhi bayna alculamaa majmuuculfataawi uu ku sheegay mujalladka koob iyo labaatanaad safxadda sideed iyo afartan ayuu sidaas yadaa ku sheegay imaamu tirmidi laftiisu waxa uu sunanka ku sheegay tirmidi markuu soo wariyo waalcamalu calaa hada cinda ahli ilcilmi camalka xadiidkan markaysagaa lagu camal falayaa camalka masaladan lagu camal falayaa xadiidkan korkiisa ayuu markaa ku sugan yahay yani culamada agtooda sidaasna waxay ku sugantahay tuxfatulaxwadiga mujalladka shanaad shan iyo afartan ilaa lix iyo afartan min daari lkutub alcilmiya xadiisku mas'alada uu inoo sheegayo haddaynu u soo noqonno waxa uu tilmaamayaa waxa neefka xoolaha laga jaro inuu yahay isagoo nool waxa laga jaraa inuu bakti yahay ayuu markaa xadiisku inoo tilmaamaya bimacnaa waxa weeye bakti inuu yahay ayaa xagga xalaalnimada iyo xagga waxa weeye xaaraannimada iyo xagga markaa najaasada iyo xagga daahirnimada yacni mid walba markaysagaa waxa uu yahay xukumkiisu meyit buu markaa noqonaya oo hadduu yahay waxaanay markaysagaa wax meydnimadiisu ay xalaal tahay waxa uu noqonayaa markaysagaa in waxa weeye ay xalaal tahay buu noqonaya oo ayixiyoo kale haddii isagoo nool aada lug goosato yacni waxay noqonaysaa in markaa lugtaasi ay xalaal tahay waayo baktigiisu muxuu ahaa dee xalaal buu ahaa daahirna waa ahaa mar hadday caynkaa yadaa tahay wixii laga goostaana xalaal buu noqonaya ugaadhii la gaari kari waayey masalada noocaasa waa laga istisnooday oo ugaadhii markaysagaa la gaari kari waayey ayaa waxa dhacday markaysaga markaa in waxa weeye qofba waa markaysagaa la weeraray oo waxa weeye markaysagaa marba in baa laga gooyey markaasay dabeed intii kale la carartay waxa weeye intaa ka go'day waxay noqonaysaa iyadu markaysaga mustasnan ayay markaysaga waxan markaa noqonaysa dabeedna markaa ilaa markii dambe sidaa lagu dilay waxay noqonaysaa dhammaantii markaa inuu sidaas iyadaa ku bannaan yahay yacni wixii markii hore laga gooyey iyo marka waxa weye dilkeeda marka dambe la dilay dhammaanteed inay wada bannaan tahay ayaa markaa laga qaadanaya masaa-isha markaa xadiidka markaa gudagelaysa waxaa ka mid a in waxa weeye xoolihii markaa in wax laga goosto oo la cunaa iyagoo nool inta wax laga goosto waxaa in la cunaa inaynay bannaanayn carabtina waxay samayn jireen waagii hore inay waxa weeye kuruska iyo geela inay ka goostaan oo ay dabeedna iska cunaan oo waxa weeye markaa yani meeshaasina ay marka dambe iska bogsato marka waxa weeye waa lagu intifaacayaa oo bimacnaa waa la cunayaa wax ka mid a iyadoo markaysa waxan markaa weli u nool yahay ama waxa weeye dhiiggay marka waxa weeye ka shuban jireen oo waxa weeye saas oo kale markaysagaa soomaalida qaarkoodba waa samaysaa baa layidhi oo waxa weeye intay dhiigga markaysaga ay ka shubtaan markaysagaa inay waxa weeye dhiigga cabbaan iyagoo isla dhiiggaas waxbuu marka u taray waana dami masfuux xaaraan weeyaano marka isaga ma banaana oo waxa weeye qul laa ajidu fiima uxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxa marka dhiigga waxa weeye soconayaana waxa uu yahay mid markaa xaaraana weeyaan waxa kale oo markaa laga qaadanayaa wixii marka waxa weeye wax nool laga jaro riwaayada kale waa ka caamsan tahay maa quطica min xayin fahuwa mayit wixii wax nool laga jaraa waa dhinteen marka waxa weeye halkaas iyada ah waxa markaa la soo geliyaa culamada qaarkood ay soo geliyaan wixii bini aadamka laga jaro oo kale yacni xukmulmeyit ma yihiin mise markaysagaa ma ah masalada noocaasa daahirka riwaayadaas yacni markaa cumuumkeeda xaakim soo wariyey culamada qaarkood cuskadeen oo waxay yidhaahdeen wixii bini aadamka laga jaraana waa meyd bay markaa yidhaahdeen laakiin waxaa markaa yacni baraarujin u baahan yacni waxa weeye haddiiba laga soo qaado inay meyd tahay waxa weeye meydka bini aadamku nijaas ma aha sidaas aawadeed xubintii markaa bini aadamka laga jaray inay nijaaso tahay ka dhalan mayso xubintii markaa bini aadamka laga jaray ama iligii laga riday ama waxa weeye markaa xubintii laga jaray inay nijaaso tahay yacni ka dhalan mayso waayo bini aadamku waxa weeye waa daahir xayan wa mayita hadduu nool yahay iyo hadduu markaysagaa dhinto mid walba xadiidka markaa cumuumkiisa takhsiis baa galo oo waxaa laga reebay dhogorkii xooluhu iyagoo nool laga jaray ee laga guray iyagu markaa xukmulmeyd ma laha oo waxay markaa yihiin marka horeba waa waxaan xayaata degin oo noloshu marka horeba markaysagaa ma guda gasho yacni waxa weeye markaa dhogorta ma gasho sidaas aawadeed buu ilaahay wuxuu yidhi wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan wa mataacan ilaa xiin sidaas aawadeed waxay marka ahlucilmigu yidhaahdeen neefku isagoo nool dhogortiisa waa la guran karaa oo waxa weeye isagoo nool inta markaysaga waxaan markaa dhogorta yacni markaa waxa weeye laga guro waxa weeye waxaa jira aiga adhyaha qaarkood oo dhogortoodu aad u baxdo oo markaa dhogor aad u badan yacni markaysagaa leh markaa dhogortooda waa laga gurtaayo inta laga gurtaa markaysagaa maryo iyo bustayaal iyo laga samaysanaya in yar dabadeedba haddana dhogortii soo dheeraanaysa xataa waxaa la sheegay markaysagaa dad u iibsada yacni oo waxa weeye hilibka iibsadkay u iibsanayaan waxaaba ka fara badan dhogorta markaysagaa iibsadkay u iibsanayaan khaasatan markaysagaa ariga markaysagaa usareeliyaanka oo kale oo dhogortoodu aad iyo aad u baxdo waxaa jira markaysa waxaan markaa waxa weeye waa la raashimaya waa la haynayaa dabaedna markaysa waxaan markaa waxa weye dhogortaasaa laga guranaya waktigii markaa dhogortiisu siigdag badan bay u baxdaa marba waxa weye dhogortaasaa laga guraya maqasun baa lagu gaabinaya intaana waxaa laga samaynaya markaysa waxaan markaa maryo ayaa markaa laga samaynaya marka qaabka noocaas oo kalea waa loo isticmaala ta noocaasi mustasnan bay ka tahay culamada qaarkoodna waxay u misaaliyeen waa marka aayadda oo aayad qur'aana oo lagu khasisay xadiis nebi oo xadiisku caam yahay aayadduna markaa mukhasis tahay culamada qaarkoodna markaysaga waxay yidhaahdeen maya ijmaac iyo waxyaalo kale ayay markaa dooneen inay markaa ku khasisaan وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وحي مركا نيفك حولها لقشر وهي حية والحال أيتهي مركا بهيمة هي حية من النار أيتهي فهو ميت من مركا بالتيوي سيساوي وحل قلب حيا نيفك مركا لقورعه نفط انت كدمان سوين تكته ويضا ولي نفط اين كدمانينو يعني نرشي وحكا باقيين هاي كغوغوصا ila waxaad iska noqon kartaa marka waxa weeye inaad markaa wax nool inaad markaa bahiimo markaa yani neef xooloo nool inaad wax ka doosataa ka dhalan karta marka sidaas aawadeed waa inaad u kaadisaa inta markaysagaa naftu ay ka dhammaanayso waa inaad u kaadisaa akhrajahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyay waxasanahu tirmidi waa taxsiiniyo wuxuu yihi xadiisku waa xasan wallafdu lahu lafdigana markaysaga waxan wuxuu usugnaaday tirmidi ayuu usugnaaday baxsi dheer oo markaysagaa ku saabsan yacni waxa weeye ilkaha iyo ashyaada la midka ah iyaguna markaysagaa ma noqonayaan iyo lafuhu ma qutica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa mayit ma gudagelayaan mise ma gudagelayaan waxaad ka arki kartaa majmuuculfataawaha mujalladka koob iyo labaatanaad yacni safxadda markaysa waxaan markaa toddoba iyo sagaashan laga bilaabo baab laaniya ay hada baab laaniya kani waa baabkii weelka can xudayfata bni lyamaan radia allahu canhuma قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها حذيفة بن اليمان وحلق السوريي وحديث كاللحية بنات إلهي رأى كان نقضى يسقي أبيه أبينا صحابي بوها وكي خطأ وقل إن تقع معها صحابة دا. خطأ أي مركي يسقى أرهن كان ديل كاسنا بوها يقول قال مودا يبي مركي يسقى ديلين دقال مركي يسقى غزوة مركا ساو حوية حذيفة مركي يسقى مركا أولا واقي أو مركي يسقى مركا أبي أبي يسقى dabeedna markaysa waxaan markaa waxaa markaa dhacday iyagoo aan weli taani u fahmin inay markaa ka takhalluseen markaasuu dabeedna yidhi yarxamukum allahu abi ilaahay ha idin naxariisteen yacni ruuxa disheen aabbahay weeye gaalma ah marka isagii aabbihiiba ilaahay ha u naxariisteen waxa markaa uu ihi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa u ihi laa tashrabu fi aaniyati dahab ha ku cabbina weelka dahabka iyo walfidati weelka markaysagaa fidada ah yacni weelka qalinka ama fidada ah yacni ha ku cabbina qalin waa la yidhaahdaa waana markaysaa xa markaa lacagtii hore diraahimtu waxay ka samaysnaan jirtay lacagna waa la iska yidhaahdaa waxaa kaloo markaysaa xa markaa maadada macdanta ah la yidhahdaa silfar baa la yidhahdaa silfar ayaa la yidhahdaa fidada marka waxa weeye silfarka ama qalinka iyo dahabka weelka ah ha ku cabbina walaa ta'kuluu ha cunina fii sixaafihaa markaysaa xa mar ha ku cunina fii sixaafihaa xeedhooyinka xeedhooyinkeeda ha ku cabbina bimacnaa xeedhooyinka da xeedhooyinka fidada ha ku cabbina fa innahaa lahum fi dunya sababtu waxay tahay iyaga adduunyada u sugnaatay lahum gaaladay u sugnaatay fi dunya adduunyada gudaheeda walakum idinka idiin sugnaatay fi laakhirati aakhira gudaheeda muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yaho bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska isku waafaqay wa can ummi salamata xadiiska toddobiyo tobnaad wa can ummi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi aladii yashrabu fii aaniyati alfidati inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam ka waxa weeye ku cabbaaya weelka markaa fidada ah ama qalinka ama silfarka ama lacagta ah inamaa yujarjiru in kaleba maaha wuxuu kaga qucqucsiinayaa ay huwa isagu fii batnihi calooshiisa gudihiisa naara jahannama naartii jahannama waxaanuu kaga qucqucsiinayaa calooshiisa waxa markaa weeyaan waa naartii jahannama naara iyo naaru baa labadaba loo dabdiyey haddaad naaru u dabdiso aad naarta goddo waxay noqonaysaa faacilkii yujarjiru inamaa yujarjiru in kaleba ma ahe waxay kaga qoqocsiinaysaa naaru jahannama naartii jahannama waxay kaga qoqocsiinaysaa fii batnihi calooshiisa gudihiisa haddaad tidhahdo naarana waxay noqonaysaa inamaa yujarjiru in kaleba ma ahe kan waxa weeye cabbaye shaaribkaahi wuxuu kaga qoqocsiinayaa fii batnihi calooshiisa gudaheeda naara jahannama naarta jahannama marka naara mafcuul bay noqonaysaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskana wuxuu inoo tilmaamayaa ama labadan xadiis weelka dahabka iyo fidada ah inaan waxba lagu cabbin ayay markaa inoo tilmaamaysaa nahyiguna waxa uu keensanayaa taxriim markaa muxaram weeyaanoo ma banaano weelkii fida ah ama dahab ah in wax lagu cabbaa ama wax lagu cunaa mid bannaan ma aha oo waa muxaram waayo qaacidadu waxay tahay annahyu yaqtadii taxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn ayuu keensanaya xukumkaasina caam buu ku yahay rag iyo dumarba oo waxa weeye markii dumarka loo banneeyey inay dahabkii xidhaan macnaheedu ma aha in loo banneeyey inay dahabkii wax ku cabbi karaan weelkii dahabka ahaa inay wax ku cabbi karaan ma aha ee xukumkaasi rag iyo dumar waa ka siman yihiin nahyiga laga taxriiminayo in weelka dahabka iyo fidadaa wax lagu cuno iyo in wax lagu cabbo ragna uma bannaana dumarna uma bannaana waa midda kale ah waxaa laga qaadanaya in waxa weeye yacni in dembi kabiiro ah oo weyn inay tahay cabbitaanka lagu cabbaya waayo kabiirada wixii waciid khaasa ama goodi iyo ciqaab gaari wuxuu u soo arooray waxaa la yidhahdaa waa dembi kabiiro ah halkanna ciqaab gaara u soo aroortay oo inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam ayaa ku sugan sidaas aawadeed waa min kabaa'iri dunuub in weelkii dahabkaha ama fidada aha wax lagu cabbo farqina waxaan kale lahayn weelku dahab khaalisa inuu yahay ama fido khaalisa oo saafiya inuu yaho wax kaleba aanu wehelin iyo in waxa weeye uu isugu jiro macdanta dahabka ama fidada iyo wax kale inuu isugu jiraa farqi ma kala laha alele waxaa laga reebi doonaa oo aynu arki doonnaa waxa weeye haddii weelkii markaysagaa meeli ka jabto in markaysagaa lagu kabi karo in waxa weeye in yacni markaa fido ah in markaa lagu kabi karo in lagu kabi karo walow iyadoo wax kaleba lagu kabi kari lahaa in markaa laysugu kabaa markaysagaa in fidii inay bannaan tahay rukso ahaan xadiiska markaysaga waxaynu ku arki doonnaa xadiiska marka waxa weeye saddex iyo labaatanaad ayaynu ku arki doonaa insha allahu tacala marka la yidhi wuxuu kaga qucqucsiinayaa naarta jahannamana macnuhu wuxuu u dhacayaa bimacnaa sida uu hadda markaa waxa weeyaan sharaabkan uu cabbayo markuu cabbayo sangadh baa baxaysa jarjaradu waa cod qoc qoc qoc yacni sharaabkiibaa markaysa waxaan markaa sangadh bixinaya hunguriga dhaafitaankay dhaafayaan iyo calooshay dhicitaankay ku dhacayaan marka codkaa waxa weeye markaa sharaabka uu yacni markaa uu kaga qucqucsiinayo waxa uu ku dambayn doonaa aakhiro sidaa uu hadda ugaga qucqucsiinayo sharaabka inuu naarta jahannamana sidaa u cabbo oo uu kaga qucqucsiiyo calooshiisa sidaasuu ku dambayn doonaa marka waxaa ku sugan min baab tasmiyatu shay biictibaari maa ya'uulu ilayhi shayga in lagu magacaabo wuxuu ku dambayn doona ee noqon doono oo hadduna kaa quqqucsiin do- kaa quqqucsiinayaa baa la yidhi waxaana loo jeedaa ar dambe ama wakhti dambe ayuu kaa quqqucsiin doonaa naarta jahanama siduu hadda uga quqqucsiinayo ee sharaabka markaysaga uu ku cabayo dahabka iyo fidada waxaa ka kale oo ku sugan aljazaau min jinsi alcamal yacni abaalmarintu inay tahay noocii camalku yahay inay tahay ayaa markaa ku sugan waxaa kaloo xadiidka lagala baxayaa in yuhuud iyo nasaara aan la shabbihin ama gaalaba aan la shabbihin baa lagala baxaya fa innaha lahum kufaar oo dhan weeyaan gaalaba inaan la shabbihin oon la ysu ekaysiinin ayaa markaa lagala baxaya oo waayo maadaama uu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam adduunyada gaaladay u sugnaatay idinkana aakhira idiin sugnaatay gaaladii inaan la shabbihin oo la ysu ekaysiin baa lagala baxaya atashabuh bilkufaarna waa muxaramo ma banaana yani nabiguna sala allahu alayh wasalam axaadiis badan buu yidhi khaalifu lyahuud yani yahuudda khilaafa nasaarada khilaafa shaytaanka khilaafa mushrikiinta khilaafa axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo uu sidaas nebigu sala allahu alayh wasalam inagu amray waxaanuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaga ayuu ka mid yahay sidaas yada ah ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaanuu ilaahay yidhi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum wakasiiru minhum faasiquun walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu marka waxa weeye aayaadka tashabuha kufaarta nahiyayaana ama ahlu kitaabkaba khaasatan in la shabaho markaa nahiyayaana iyaguna markaysaga waa jiraan oo qur-aankay ku soo arooreen aayaat mutacadida waxay cillada markaa ka dhigeen culammada qaarkood oo ay yidhaahdeen quluubta fuqarada ayaa waxa weeye ku jabaysa oo waxa weeye qal- way qalbi jabayaan markay arkaan dadkii fuqaradii iyo masaakiinta ahaa ee baahnaa iyadoo dadkii ladnaa dahab iyo fiddo wax ku cabbayaan marka si aynay u qalbi jabin baa la yidhi ha ku cabbiye cilladaa laakiin culammada qaarkood waa dureen sababtay ku dureenna waxay tahay jawaahirta kale ama markaysaga waxyaalo macdanaa ayaa jira ama axjaar kariima wax la yidhaahdo oo qaarkood dahabkaba ka qaalisan yihiin sida marka waxa weeye loo nahiyey dahabkiiyo fidada weelkaa in wax lagu cabbo wax lagu cuno loynoogama nahyey ma looga qiyaasanaya mise loogama qiyaasanayo alaxjaaru lkariima oo dhan mise loogama qiyaasanayo mas'alada noocaasa khilaaf baa ku sugan jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen loogama qiyaasanayo bay yidhahdeen bale ibnu sabaaq shiikh la yidhaahdo oo shaaficiyada ka mida saaxibu shaamil waxaa laga soo naqliyo imaamu nawowi uu ka soo naqlinayaa inuu marka uu yidhi waxaa lagu ijmaacay in waxa weeye waxyaalaha macdanaha kale aan dahabkiiyo fidada ahayn in lagu cabbaa inaynay xaaraan ahayn baa lagu ijmaacay calaa kulli xaal bacdi diiday waa jiraa walow ibnu sabbaaq ijmaacba ha soo naqliye ha yeeshe markaysaa waxaad markaa culammada badankoodu waxa ay qabaan jamaahiirteedu salafan wa khalafan in dahabkiiyo fidaduna ay yihiin kuwa xaaraanta haddii qalbijabun looga jeedi lahaana yacni marka waxaa weeye qalbijabka masaakiinta iyo fuqaradun la diidayo kuwa ka qaalisanna waxay noqon lahayd inay xukunka uga sii mudnaansho badan tahay dahabkiiyo fidada waxa ku cunina waxna ha ku cabbinaa la yidhi talow isticmaaladii kale iyagu marka waxa weeye xaaraan ma yihiin mise xaaraan maaha garfeedho ma laga samaysan karaa waxyaalo kale markaysaga ma laga samaysan karaayo markaa isticmaalla ah oo aan markaa cabbitaan iyo cunitaan aan ahayn mise lagama samaysan karo mas'alada noocaasa culammadu waa isku khilaafsan yihiin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni markaa isticmaallada kale oo dhanna iyaguna xaaraan weeye waayo akli iyo shubi baa la itlaaqay sida loo sheegayna waxay tahay waa isticmaalka ugu tirada badan leh waxaana markaa macnaha loo jeedaa yacni intifaac oo dhan baa yacni marka waxa weeye la xarimaya wixii aan daliil lagu bannayn yacni isticmaalaadka kale ee la isticmaalayo ee marka waxa weeye yacni alaabooyin laga samaysanayo ayaa markaysagaa la taxriiminaya oo marka waxa weeye in garfeela laga samaysto iyo in waxa weeye waxyaalo la mida laga samaystaa marka isaga ma banaana bay yidhahdeen waxaana yidhahdeen akli inta la itlaaqo in isti- intifaac oo dhan la diidayo ama isticmaalaadka oo dhan la diidayo taas yadii waa surowdaa waxaana ka mid a qawluhu tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa xoolaha agoonta cunaya cunitaankaoo keliyana kuma gaarhe waxaa looga jeedaa kuwa markaa xoolaha agoonta ku intifaacaya ama ha cunaan ama ha xidhaan ama ha iska bixbixiyaan yacni anwaacdaasoo dhami waa soo gudagelay marka waxa weeye akli sida halkaa loo itlaaqay oo intifaac oo dhan markaysaga waxaan markaa la diidayo ayaa halkana sidaasoo kale markaysaga ay tahay yacni intifaaca waxaynu uga jeednaa isticmaalaadkii markaysaga waxaan marka aan xilyada ahayn ama xilyada markaysaga xidhashada la xidhanayo dumarka waxay tahay markaa mid u bannaan cala alqawli alraajix culamada qaarkood waxay yidhahdeen cillada loo diidaya waxa weeye waa inay tahay ahlu jannuhu waxay xidhanayeen oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis maa lii araa calayka xilyata ahli ljanna waar waxa weeye ahlu jannuhu waxay xidhaan maxaad u sidataa ean kuugu arkaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laakiin xadiidkaa waxa weeye rubama markaysaga in sanadkiisa nadar ku sugan yahay ayaa laga yaabaa culamada qaar inay sanadkiisa ka hadleen maa filaya laakiin tacliilka xadiidka lagu sheegay cilla mansuusay waa maxay fa inaa lahum fi dunya walakum fi laakhira cillada markaysaga mansuusada ah cillada haddii la nasgareeyo ijtihaad looma looma leexdo waayo cillada waxaa loo qaybsay loo qaybiyaa mansuusa wa mustanbada mid mansuusa oo xadiidka lagu iyo naska lagu nasgareeyey oo lagu caddeeyey iyo mid mustanbado oo yacni marka waxa weeye lagu ijtihaaday marka hadda cilladu waa mansuuso oo waxa weeye waa in markaa gaalada in la shabahaa aynay bannaanayn وعن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة وحا لغا سو وريا إله راليها كالنقرة يعني ولا تأكل في صحافها يعني وحوي وحا لغا جيدا يعني وحوي كعننا في صحافها في صحاف الفضة وحا كلو لغري يعني مركا وحوي آنية ذهب كي فضة كالسميسان حيروين كودها كعننا آه سيداتنا والو لقبية سيد لبضبا يقول نقطة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب كعبية في في إناء الفضة ويلك مركا في الضضع كعبية إنما يجرجر إن كلام ما وحكاق وقعسين يا في بطني على شيء سجده هذا يعني نار جهنم نار ومفعول نار جهنم أي كاق وقعسين يا متفق عليه حديث كسيدات يتبنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey isagii aabbiiba raalliha ka noqd ilaahay raalliha ka noqde inuu yidhi rasuulka ilaahay waxa uu yidhi haddii la madageeyo haragga hee faqad tahara taahir buu noqday tahara iyo tahura waa luqataan yacni nawawina waxa wii walasaxu walashharu sida markaa yacni fasaaxada badan ee sixada badan ee caanimadana badani waa kordhiga hada la kordhigo laakiin labada wejiba waa bannaan yihi wa cinda alarbacati ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur yacni afarta sunan agtoodana waxaa ahaaday yacni lafdiga inay xadiidka ku wariyeen ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la madageeyaa hee faqad tahara taahir buu noqday wacan salamata bni lmuxabiqi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama dibaaqu juluudi lmaytati tuhuuruha saxaxahu bnu xibbaan salamata bni lmuxabiq waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqde inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yani dibaaqu juluudi almaytati baktiga hargaha markaa yani baktiga hargihiisa madagaynta la madageeyaa tuhuuruhaa daahirnimadeedii weeye waa siday ku daahir noqonaysay saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa markaa xadiidka saxiixiyey bimacnaa waa soo wariyey waana saxiixiyey wa kadalika markaa waxaa kale oo saxiixiyey ibnu xajar alcasqalaani ayaa isaguna saxiixiyey sanadkiisa muslimna waxaa ku sugan lafdigaas lafdi la mida yani dibaaquha tuhuuruhaa marka lafdigaa lafdi shabaha ayaa muslimna saxiixiisa kusoo wariyey wa can maymuunata radia allaahu canha qaalat mara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama bishaatin yajuruunaha maymuuna waxaa laga soo wariyay ilaah raalliha ka noqdo maymuuno xaggeede inay tidhi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu soo maray bishaatin markaa neef adhiya oo yajuruunaha ay jiidayaan neef adhi oo ay jiidayaan oo bimacnaa baktiya oo ay iska jiidayaan buu soo maray faqaala law akhadtum ihaabaha law akhadtum yani markaysagaa ma qaadataan ihaabaha bimacnaa haddaad qaadan lahaydeen ihaabaha haraggeeda ay la kaana axsan waxay noqon lahayd mid wanaagsan ama fiican faqaaluu inaha mayta waxay yidhaha rasuulka ilaahay oo bakti weeyi faqaala yuطahiruha almaau walqaradu yuطahiruhaa waxaa daahirinaya almaau biyo iyo walqaradu geedka qaradka la yidhahdo ayaa daahirinaya qaradka waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa waa caleemaha yacni waa waraqu salam salamkana waxay ku sheegaan wadaadadu in markaa la yidhahda geedka baxrasaafka ah baa salam la yidhahdaa marka caleemaha markaa geedka baxrasaafka ah weeyaan oo waagaa wax lagu madagaysan jiray maxamed bakhiit almutiicina waxa uu ku yidhi taxqiiqa marka uu taxqiijiyey majmuuca markaa sharxulmuhadabka qaybta markaa nawowi waxa uu odhanayaa caamada markaysagaa dadka masar markaysagaa yacni guud ahaantooda ama cawaamtoodu waxay u yaqaaniin marka la yidhaahdo qarad yacni caleenta uma yaqaaniine waxay u yaqaaniin midhaha uu leeyahay geedkaasi ayay u yaqaaniinoo xagga masar looga yaqaanaa laakiin caleenta looma yaqaana buur laakiin badanku waxay u fasirayaan in markaa caleynta loo jeedo akhrajahu abu daawuudaa soo wariyay wanasaa-i marka geedkana waxbaa lagu madagaysan jiray hadda waxa weeye madagaynta wax la madagaysanayo soomaalida xaggooda asalka ayaa ugu badan geedka asalka ah ayaa markaa ugu badan asalka ugu badan akhrajahu abu daawuuda wanasaa-iyu abu daawuud iyo nasaa-i baa soo wariyey culamo badan baana xadiidkan quwaysay yutahiruha almaau walqaradu waxaa markaa saxiixiyey ibnu sakan shiikha la yidhaahdo waxaa kale oo saxiixiyey xaakim sida waxa weeye talkhiiskaba kaga soo raray waxaa kale oo xadiidka marka waxa weeye taxsiiniyey xaafid marka ayaa taxsiiniyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani xadiidka isaguna waxa uhi waa xasan wakadalika imaamu nawowi isaguna waxa uhi waa xasan khulaasat laxkaamku isaguna sidaa ku yidhi xadiid kale oo markaa shabaho marka ibnu abiljacdi uu soo wariyey oo xadiidkan la mid ah oo isaguna almaa walqarad sheegaya waxaa saxiixiyey isagana ibnu khusayma iyo xaakim iyo bayhaqi ayaa markaa saxiixiyey xadiiskuna shawaahid buu leeyahay siduu muxaqiquba markaa ishaaraya haddaynu muxaqiqa nidhaahno waxaynu u jeednaa la soco samiir ibnu amiin azuhayri axaadiistan ku saabsan madagaynta waxay inoo tilmaamaysaa hargaha haddii la madageeyo inay daahir noqonayaan waxaana laga qaadanayaa daahirka axaadiista qaarkood cumuum baa laga qaadanayo harag kasta oo la madageeya daahir buu noqonaya xadiidka muslim waa laga qaadanaya cumuumkaas oo asha ku jirta alyahaab baa waxaa la odhan karaa ashu waa jinsiya istiqraaqiya oo waxay noqonaysaa idaa dubiqa kullu ihaabin baa macnuhu u dhacaya ee harag mucayana looma jeedo ayaa suurowda in la yidhahdo marka cumuumku xadiidka muslim waa ka muuqda sidaas si la eg waxa weeye afarta markaa sunanna iyaguna sidaas si la eg yani markaa cumuumka sariix bay ku tahay oo ay waxay ka mid tahay min siyaqi lcumuum xadiidka waxa weeye salamatu bnu lmuxabiq culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen waa mutawaatir oo kataani iyo manaawi iyo waxay yidhahdeen waaba xadiis mutawaatira dibaaqu juluudi lmaytati uhuuruhaa waaba mutawaatir baabay yidhahdeen yani qadaradii bimacnaa waaba ka gudbay aaxaadba ma ahe waa mutawaatir bay yidhahdeen wa aclaa darajaat sixa isaguna cumuumka markaysaga waa ku tusinayaayo idaafa ku sugan oo shay macrifo ah baa loo idaafeeyey oo almayta waa macrifo juluudda haddii loo idaafeeyey cumuum baa laga qaadanaya waayo yani lafdiga markaysaga yani nakirada ahaan jiray haddii macrifo loo idaafeeyo mufrad ereygaasi ha ahaado ama jamac ha ahaadee cumuum baa laga qaataa cumuum baa laga qaataa marka harag kasta oo bakti haddii la madageeyo inuu daahir noqonayo caam ku yahay xadiidka maymuuna wuxuu ku saabsan yahay qadiya mucayan uu ahaa mas'ala markaa gaar ah oo neef adiyo baktiyey inay iska jiideen dabeedna uu yidhi haragga ma kala baxdaan oo ku intifaacdaan dabeedna yidhahan waa baktiyaasaan ugu intifaacnaa xadiid kale waxa uu sheegayey inamaa xurima akluha in kaleba maahae waxa la xaaraantinimeeyey cunista la cuna ayaa la xaaraantinimeeyey ee in waxa weeye haragga lagu intifaaco lama xaaraantinimayn marka waxa weeye haraggii in la madagayn karo oo lagu intifaaci karo ayay markaa ku tusinaysa markaa la madageeyana waxa uu noqonayaa daahir buu noqonaya daahir ayuu noqonaya oo dibaaqu juluudi lmaytati uhuuruhaa yani markaa iyo idaa dubiqa alyahaabu faqad tahur ama faqad tahar ayaa laga qaadanaya marka cumuumkana waxay markaa kuu faa'iidaynaysaa harag kasta inuu caynkaa yahay ayaa axaadiista hore faa'idaynaysa tan dambana waxa weeye mas'ala gaar uu ku saabsan yahay oo haragga markaysaga xayawaanaadkii la cuni jiray bimacnaa neef adhiguu ku saabsanaa xayawaanaadka kale la cunana waa looga qiyaasanayaa haraggooda markay baktiyaan waxa weeye madagaynta la madageeyo daahir ku noqonaya sida neefkaba haddii la gowraco wuxuu daahir ku noqon jiray yacni marka waxa weeye gowraca la gowracayo ayuu daahir ku noqon jiray haddii kale wuxuu noqon jiray markaysaga inuu nijaaso yahay haraggeeduna haddaba wuxuu daahir ku noqonayaa madagaynta la madageeyo ayuu daahir ku noqonaya haddaba waxa weeye madagayntani waxay daahir ka dhigayso culammadu waa isku khilaafsan ilaa toddoba qowl oo shiikha shaarixu subhulusalaamkana uu ku soo naqlinayo ayaa ku sugan imaamu nawowina uu ku soo naqliyey sharxu muslimka uu ku soo naqliyey wakadalika uu ku tafsiiliyey sharxu lmuhadabka almajmuuc sharxu lmuhadab oo isagana markaa ku tafsiiliye aad iyo aad ugu balballaadhiyey aqwaasha ku sugan waxaa ka mid a in la yidhaahdo harag oo dhan kuway ka-eyga ku tahay madagaynta daahir buu ku noqonaya waa qowl qowl kalaa wuxuu leeyahay maya eyga iyo khansiirka labadaa harag ha laynaga reebo laakiin wax allo wixii kale daahir bay noqonayaan waana sida imaamu shaafici laga sheego qowl kalaa wuxuu leeyahay maye waxaa laga reebayaa eyga iyo iyo dameeraha labadaasaa laga reebayaa labadaa wixii aan ahayni haraggoodu madagaynta la madageeyo daahir buu ku noqonaya qowl afraad baa wuxuu leeyahay maya haragga wixii hilibkiisa la cuno hilibkiisa haddii la gowraco wixii gowraca xalaal ku noqonaya in la cunaa ay bannaanay ayaa hadduu baktiyo madageynta la madageeyo haraggiisa loogu intifaaci karaa oo daahir ku noqon karaa aqwaal baa masalada ku qowlka ugu quwada badan ama ugu raajaxnimada badani waxa weeye waa qowlka odhanaya yacni wixii harag ah ee yacni xayawaankiisa ama noolaha laga saaray yacni neefka yacni ka baktiga ee laga saaray ee noolaan jiray haddii la gowraco hilibkiisu xalaal uu noqon jiray wixii gowrac ku xalaal noqon jiray hilibkiisu madageynta la madageeyo haraggiisu daahir buu ku noqonaya sidaana waxaa loo odhanayaa adilada maqaamka ku soo aroortay kulmin la kulminaayo oo waxaa jira axaadiisuu nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu yidhi xadiisu cabdillaahi bni cukayn anlaa tantaficuu nebigu wuxuu noo soo qoray buu yihi quri'a calayna kitaabu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam anlaa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casab yacni waxa weeye xadiiskaasi waxa uu tilmaamayaa baktiga markaysaga ha kaga intifaacina yacni markaa wax haraga culamada qaarkood xadiiskaasaabay qabsadeen oo waxay yidhahaan waa naasikh waa naasikh bay yidhahan culamada qaarkood baa quweeyey xadiiskaas oo yidhi waa xadiis markaysa waxa qawi ah sheekul albaanina xadiiskaa waa saxiixiye jamac kaleoo muxadisiinta ka midina waa saxiixiyeen imaam axmedna waa jayid baa laga soo naqliyey inuu markaa uu yidhi marka bacdu alaa'ima oo xadiiska quweeyey baa jira culamada qaarkood laakiin waa daciifiyeen oo waxay yidhahan waa xadiis mudalib ah oo daciifu sanad ah ayay weeyaan bay yidhahdeen marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen xadiiskaasi waa naasikh axaadiistan oo dhanna dhammaantood waa mansuuq waayo waxaa ku sugan bil markaa geeridii nebiga ka hor ama laba bilood ka hor ayuu warkaa noo soo qoray laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen ziyaadadaasi waa daciifo oo ma asixin marka waxa weeye in la yidhahdo waa naasikh marka isagaa ma suuragal ah waxaana ka fiican in la yidhahdo waa la jamcinaya haddaba waxaa la isweydiiyaa mas'alo mas'aladaasi waxa weeye madagayntu ma waxay ka dhigan tahay noolayntii markaa noloshii shaygoo kale miyay ka dhigan tahay oo wixii noloshiisa daahir ku noqo noloshiisa daahir ahaa markuu noolaa wuxuu daahir ahaa haddii la madageeyo daahir buu noqonayaayo waxa weeye yacni waa kal xayaati bay shabbahdaa miya noloshoo kaley shabbahdaa mise waxa weeye ka tadkiyati bay shabbahdaayo gawracay shabbahdaayo wixii gawrac markaa xalaal ku noqonayey ayaa madagaynta xalaal ku noqonaya mas'alada markaa waxay ku dhisan tahay khilaafka la isku khilaafay qaacidadaasay ku dhisan tahay sida marka waxa weeye ibnu taymiyaba uu ku baraarujinayo majmuuculfataawaha mujalladka koob iyo tobnaad safxadda shan iyo sagaashan ilaa lix iyo sagaashan oo uu odhanayo wama'khadu taradudi ana adibaaqa hal huwa kalxayaati fayahuru ma kana daahiran fi lxayaati aw huwa kaadakaati fayahuru ma ahura ma ahira bidakaati wthani arjaxu yani markaa taqyadiin ibnu taymiya waxa uu yidhi qowlka labaad oo inuu gawraca la mid yahay ayaa raajaxnimo badan waxaana markaa waxa weeye kutusinaysao laga qaadanaya axaadiis markaasuu bacdul axaadiis sheegay oo tilmaamaysa naha nabiyu sala allahu alayh wasalam can juluudi sibaac naha nabiyu sala allahu alayh wasalama yani markaa can juluudi sibaaci wa can irukubi calayha in la fuulo iyo in markaysa waxa markaa yani markaa hargahooda in lagu intifaaco iyo in la fuulo labadaba waa nahiyey bahalaha dugaaga markaasuu xadiiska usaamatu bnu cumayr buu sheegay xadiiska khaalid ibnu macdaan oo sidaa ku saabsan buu sheegay xadiiska abi rayxaan uu sheegay axaadiis markaa dhammaantood ku saabsan yani markaa dugaagga markaa hargahooda in la nahiyey iyo in la fuulo waana axaadiis qawi ah waxaa kaloo markaa waxa weyaan uu haddana sheegay rawaa abu daawuuda waannasaa'iyu can mucaawiyata can inabiy sala allahu alayh wasalama qaala latasxabu almalaa'ikatu rufqatan fiiha jaldu namir malaa'igtu lama saaxiibto ma weheliso yacni qolo sadcaala oo ay ku sugan tahay harag shabeel qolo sidata oo sadcaala malaa'ig lama saaxiibto ma weheliso rawaahu abu daawuud waana xadiis qawi ah marka wa fii hada jamcun bayna alaxaadiisi kulliha wallahu aclam saasuu markaa majmuucu lfataawaha ku odhanay hadalkaa uu yidhi marka waxa waye shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa arjaxaya oo quweynaya axaadiis aanu shiikhu sheegin axaadiistaas waxaa ka mid a ما أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسك دباغه يعني هرك كسته وحا جورع أه دباغه إلا مدقية جورع أه يعني حاكم بأسوري وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي يعني حاكم بها وحاول سنة كسوة صحيح ذهبنا ووافقه يعني الباني وتعقبه وحاول sanadka xadiidka waxaa ku sugan nacayb ibnu xamaad oo daciif ah iyo nin kaloo aanan garan ayaa ku sugan laakiin waxa uu sheikhu lalbani u sheegay xadiidka shaahid buu u sheegay min xadiisi caaishata marfuucan bilafdi dakaatu lmaytati dibaaguha dabeedna waxa u ihi akhrajahu nasaa-i oo isnaad saxiixa ayaa nasaa-i ku soo saaray marka sidaa waxa uu ku sheegay haayat lmaraam yani afar iyo soddon marka waxa weeye ma akhadu taradud mas'aladii ay ahayd ama waxay ka dhigan tahay markaa madegayntu ma gawrac bay ka dhigan tahay mise nolol oo kaley ka dhigan tahay axaadiidtaas saxiixahi waxay naskaraysay inay waxa weeye gawrac oo kale ka dhigan tahay sidaas aawadeed waxaa ka laazimaya wax alla wixii gawrac xalaal ku noqonayay ayaa madagayntu haragiisa daahir ay ka yeeshaa oo ay bannaysa in lagu intifaaco walilxadiisi baqiya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka ashkuru